bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeennii ama cashirkeennii boqol iyo shanaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba ama taariikh nole taariikh nololeedyadii asxaabta nabiga sala allahu calayhi wasalam dhinaca kalena waa darsigii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga caasim ibnu thaabit man qofkii qaatala dagaalama ama raba inuu dagaalamo fal yuqaatil ha u dagaalamo kamaa sidii oo kale yuqaatilu uu u dagaalamo caasi ibnu thaabit caasim ibnu thaabit siduu u dagaalamo oo kale ha u dagaalamo oo isagaa tusaale ah nabiga ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam fii khaswati badrin intuusan dagaalku bilaabanin ayuu qorshaha loo dagaalamayo ayuu sheegay caas ibnu thaabit markaasuu nabigu sidaa yidhi sala allahu calayhi wasalam marka taariikhda caas ibnu thaabit waxay ka bilaabanaysaa kulligeed waa jihaad waxay ka bilaabatay dagaalkii beder ayuu wacdara dhigay oo uu sheegayba qaabka ugu fiican ee dagaalka loo galo oo waa ka kasbaday inuu nabigu yidhaahdo sala allahu calayhi wasalama man qaatala falyuqaatil kamaa yuqaatilu caas ibnu thaabit qofkii raba inuu dagaalamo sida caasim ha u dagaalamo meesha uu rasuulku ku leeyahay waa dagaalkii beder dagaalkii uxud na waan arki doonaa isaga oo kala dhigdhigane wuxuu muujiyey isna wacdarihii ugu weynaa buu muujiyey oo wuxuu wuxuu dhulka dhigay nin iyo saddexdiisii wiil saddexdiisii wiil marka wiilashaas la dilay iyo ninkaa wiilashaa la dilay hooyadood yaa waxay ku dhaaratay inaynan weligeed hengasha dhigaynin ilaa madaxa caasi ibnu thaabit madaxiisa oo laftii laftiisa laftiisa ay khamro ku cabto saasay ku dhaaratay marka caasim sheekadiisu intaas ayay ku wareegaysaa kharajad waxaa soo baxday qurayshun quraysh ayaa soo baxday dagaalkii uxud bay usoo baxday weeye biqadihaa quruuraxeedii iyadoo wadata wa qadiidihaa jajabka quruuraxa iyadoo wadata haddii saas la yidhaahdo wax micnooho ay samaynayso oo af soomaali ay ku samaynaysa male taana waxaa la yidhaha tarjama rakiika la yidhaha yacni micnihii luqada soomaaliga wax micnoohay ka samaynaysa male quruuraxeedii bay wadatay iyo jajabkii quruuraxeeday wadatay micno kuma samaynayso laakiin luqada carabiga biqadihaa wa qadiidihaa xaddihaa wa xadiidihaa aad baa loo isticmaalaa inagu maxaynu idhahnaa marka meeshaasoo kale waxaynu idhahdaa iyadoo oodeedii wadata kharajad way soo baxday qurayshun biqadihaa wa qadiidihaa iyadoo oodeedii wadata hadday oodii wadata waxay kasoo tagtay male waxaa kale oon idhaahnaa yar iyo weyn iyadoo wadata yar iyo weyn marka hadda quruuraxa yaryar iyo ka waaweyn quruurax yaraha waaweyn iyo kaas waaweyn jajabkiisa maxaa laga wadaa soomaaliga iyo carabiga labada waxaa laga wadaa ruuxna lagama soo tegin ay jamiicuhaa ereyada saasa marka la yidhaahdo biqadiha wa qadiidiha waxaa laga wadaa jamiicaha dhammaanteed yacni wiil gaashaanqaada mayna ka soo tegin wiil gaashaanqaada kamay soo tegin biqadiha wa qadiidiha saas wey marka qadigu waa quruuraxa yaryar qadiidkuna waa quruuraxaasoo lasii jejabiyey waxa uun laga wadaa dhammaanteed baa soo baxday af soomaaligana waxaa lagu yidhaha markaasoo kale iyadoo oodeedii wadata ama iyadoo nina ka soo tegin yar iyo weynba yay soo baxday wasaadaatiha wasaadatiha madaxdeedii sayidiyadii iyadoo wadata dadkii wax lahaa ee madaxda ahaan jiray iyo wacabiidiha addoommadeediiba ruuxna lagama soo tegin xataa addoommadii lagama soo tegin xoolihii sii raaceen waxayna u soo baxday ilaa liqaa'i muxamed ibni cabdilaahi nabigeenna sala allahu calayhi wasalama iyo muslimiintii inay la dagaalamaan ayay usoo baxday fii uxud dagaalkii uxud marka dagaalka uxud yay taariikhda caas ibnu thaabit yay ku saabsan tahay halkaas ayaa laga aqrisanaya oo qoraysh maxay usoo baxday haddii la isweydiiyo faqad kaanad waxay ahayd al adqaanu nacaybshaha daqiina waxaa la yidhaah adqaan waa jamcu daqiina daqiinaduna waxa weeye waa colaad gaamurtay ama gadhoodhay colaad iyo iyo nacaybsho iyo ciil kugu gadhoodhay faqad kaanad waxay ahayd al adqaanu colaadii daqiinadii iyo nacaybshihii waxay ahayd tashxanu tii buuxisa hadda shaxniga waa naqaanaa sharikaatu shaxni maa sharikaadka wax rara waaye ee konteynerada iyo waxa soo rara badda ashaxnu albaxri waxaa kaloo aynu shaxniga u naqaanaa hadda telefoonada la wada haysta maanta dunida ee mobaylada iyo laabtoobyada iyo waxaasoo idil marka korontada la geliyo shaxni baa af carabi loo idhaa charging af ingiriisiga charging marka waa shaxni waa wax la buuxiyey faqad kaanad waxay ahayd al adqaanu colaadda gadhoodhay waxay ahayd tashxanu tii buuxisa ama dhaamisa suduuraha quraysh laabaheeda ayay buuxisay shaxnan buuxin wathaaraatu utumihii na waxay ahayd liqatlaaha dadkeedii la laayay fii badrin dagaalkii beder lagu laayay ciilka ay u qabaan oo ay rabaan inay u soo aaraanna waxay ahayd tastaciru tii hurta dab weeye tana dab baa lagu shabihi sida dabka u ololo tastaciru tii hurta fii dimaa'ihaa dhiiggeeda dhexdiisa ayay ka huraysay colaaddii isticaaran huritaan walam yakfihaa kuma filaanin walam yakfi kuma filaanin haa quraysh daalika arrintaas yacni inuu raggeeda oo dhani soo baxo oo wiil hal kara aan laga imanin kuma filaan maxaa jira afar kun qabiil uun iska meel degan afar kun inuu soo saaro waxba lagama imanin rag lagama imanin isagoo dad uun boqolaal ku dhowna ay soo hijroodeen oy muhaajiriin kasoo tageen oy muhaajiriin ahaayeen intay islaameen walam yakfi kuma filaanin haa quraysh daalika intaas arrintaas kuma filaanin oo inay soo wada baxdo oo odayaashii iyo madaxdii iyo addoontii iyo dhallinyaradii iyo wax walba ay soo baxaan wa inamaa wax kale maahane akhrajat quraysh waxay soo bixisay macahaa waxay la soo bixisay oy soo isa soo raacisay al caqaa'ila kuwa sharafta badan bulsho waliba dad waxay leeyihiin gob oo sharaf badan gobta kuwii ahaa oo min nisaa'i qurayshin quraysh dumarkeedii ama haweenkeedii ah oo maxay usoo bixiyeen waxay usoo bixiyeen waatan liyuxaridna inay ku cariyaan ku booriyaan ku tirtirsiyaan ku dhiirigeliyaan intaba waa isla mid uun afcarabigana intaa in leeguu leeyahay yushajic yuxarid waxaasoo dhan waa iskuwada mid waaye liyuxaridna si ay ugu tirtirsiyaan ay ugu booriyaan alrijaala ragga cala alqitaali dagaal nin arkaya haween maa fuli kasta u yahay wuu adkeysanaya maxaa jira wal caay ragguna way necab yihiin inay inay inay inay dumarku caayaan way necab yihiin iyo wa yudrimna inay huriyaan idraamkana waxaa la yidhaha dab la huriyey dab xaabo badan inta lagu inta la saaray la huriyey wa yudrimna inay huriyaan alxamiyata ficiladana fii nufuusi labtaali halyeyada nafafyaalkooda inay dab kusii shidaan dab inay ku horiyaan ama ku shidaan labadaba waa la dhahaa iyo wayash- wayashdudna inay tiiriyaan oy adkeeyaan inay xoojiyaan shadiga waxaa la yidhahaa wax la geejiyo wax raaraco oo saas ma ah wax la geejiyo geejintaa shadi la yidhaha wayashdudna waxa geegsana xoog bay leeyihiin wayashdudna inay geejiyaan oy adkeeyaan casaa'imahunna ra- casaa'imahum ragga niyadooda kulamaa mar kasta oo wanow ay dakaamaan aw dacufu ay niyad jabaan oy daciifaan oy dabcaan inay cabsadaan mar kastaba ay raggu ay haweenku soo niyadooda ay soo kiciyaan wa kaana waxaa ahaa fii jumlati man koox waxaa ka mid ahaa kuwaasoo kharajna maya kharajat ama kharajat baxday wa kaana waxaa ahaa fii jumlati man koox waxaa ka mid ahaa kooxdaasoo kharajat baxday oo soo baxday oo maka ka soo baxday oo raggii colkii weynaa ee uxud ee abu sufyaan uu hogaaminayay afarta kun ee nin ahaa waxaa soo raacay macahunna haweenkaas maalintaas soo baxay waxaa ka mid ahaa kow hind bintu cutba islaanta la yidhaahdo oo zawja abu sufyaan ah abu sufyaan hooyadii xaaskiisii waxaa la dilay maalintii beder baa waxaa la dilay aabbaheed adeerkeed iyo walaalkeed baa la dilay iyadoo soo cud- hindo bintu cutba soo maaha cutba ibnu rabiica saasaa la dhihi jiray cutba ibnu rabiica iyo ee, shayba ibnu rabiica iyo alwaliid ibnu cu- ibnu cutba ay hindo walaala ahaayeen saddexdaas yaa waxaa dilay waxaa dilay xamse iyo cali baa dilay saddexdoodaba waxaa kale oo soo baxay maalintaa iyada wa waraydatu bintu munabbih gabadh la yidhaahdo oo ahayd zawju camr bin alcaas kii halyeyga ahaa daahiyat lcarab ahaa saxaabiga jaliilka a noqday markii dambe ninkaas xaaskiisana way soo baxday maalintii waxaa soo baxday gabadh kale oo la yidhaha wasulaafa bintu sacad sulaafa marka ee, qisadani eh, waxay taabanaysaa sulaafa ayay taabanaysaa naagta ku dhaaratay weeye madaxa caasim bin thaabit ilaa ay madaxiisii laf- lafta marka la kala jebiyo waxay noqotaa w- saasay u godantaa inay taas khamrada ku cabto ilaa ay kaa khamro ku cabto inaynan hengasha aynan dhigaynin wa macaha iyaduu la socdo zawjaha ninkeedii oo ahaa dalxa wa awlaaduha iyo inamadeedii athalaatatu ee saddexda ah oo ahaa musaafic waljulaas wa kilaab intaas saddexdaa wiil iyo ninkeeda iyo iyada ayaa dagaalka soo wada galay wa nisaa-un iyo dumar kathiiraatun oo badan oo hayruhunna aan saddex labadan ahayn ama saddexdan ahayn walamaa markay iltaqaa ay fooda isdareen aljamcaani labadii ciidan cinda uxud buurta uxud agteeda oo wa akhadat ay bilowday naarulxarbi dagaalka dabkiisii tastaciru inay olusho ay- ay siraadanto ay ooganto dabkii inuu oogmo qaamat waxaa istaagtay hindu bintu cutba ayaa istaagtay iyo waman macahaa wixii la socday iyada oo mina niswati hawaankii ah fa waqafna waxay istaageen khalfa sufuufi safafyaalkii dagaalka ku jiray ee raggooda ahaa gadaashiisa ayay istaageen wa akhadna waxay bilaabeen maya wa akhadna waxay ku qabsadeen biaydiyahunna gacmahooda addufuufa durbaano durbaano ay wateen ayay yay qaateen wajacalna waxay bilaabeen yadribna calayha durbaanada inay tumaan munashidaatan iyaga oo ku luuqaynaya oo raggooda la hadlaya in tuqbiluu haddii aad sii jeedsataan oo xagga dagaalka un aad usii jeedsataan nucaaniq annaguna hab baanu idin siinaynaa wa nufrishu waxaananu idiin gog wa nafrishu waxaananu idiin goglaynaa anna maariqa gogosha fiican ee barkimooyinka leh iyo meelaha lagu dangiigsado ee raaxada leh ayaan idiin goglaynaa waa haddii aad sii jeesataan oo dagaalka gashaan ood nimanka laysaan ow tudbiru haddaad dhabarka jeedisaan ood carartaanna nufaariq waan idinka tegaynaa firaaqa khayra waamiq kad kala tegid aan kalgacala ku jirin oo maaragtay nacayb isnicid isnacaybsho maahane wax kalgacaloo dambe oo dhexdeena marayaa uusan jirin yaa idinka tegaynaa fa kaana wuxuu ahaa marka nashiiduhunna ee heesta ay qaadayaan wuxuu ahaa haadaa oo kani yudrimu kii huriya ama ooga fii suduuri lfursaani nimanka dagaalyahanada ah fursaanka marar badan baan sheegnay fursaanka lagama wado oo keliyata inuu faras fuushan yahay lagama wado fursaan waxaa la yidhaha faris waxaa la yidhaha ninka dagaalyahanka ah ee caanka ah ee khatarta ah ayaa la yidhaha faris fii suduuri lfursaani nimanka dagaalyahanada ah laabahooda inay ku huriyaan ama ay ka siraadaan alxamiyata ficilo wayafcalu inuu samo fii suduuri iyo wayafcalu inuu sam inuu wayafcalu inuu ku falo ama uu ku sameeyo maaragtay gabayga iyo geeraarka ay qaadayaani fii nufuusi aswaajihinna raggooda raggooda nimanka iyaga qaba inuu naftooda kaga sameeyo geeraarkaasi ficla sixri sida sixirka oo kale ilan sixirku wuxuu u bedelayaa wax aan xaqiiqo ahayn oo khayaal ah ayuu wax weyn ka dhigayaa marka waa sidii oo kale uma markaa kadib dagaalkii looguma talagelin in looga sheekeeyo dagaalkii iyo siduu ahaa iyo qisadan looguma talagelin diiraddu waxay kuu saaran tahay waxay kuu saaran tahay islaanta la idhaha sulaafa binti sacad iyo iyo caasim ibnu thaabit labadaas labadaas ka dhex fiiri ama ka dhex eeg dagaalkan uxud ee laga sheekeynayo uma markaa kadib wadacat waxay dhulka dhigtay almacrakatu dagaalkii awsaaraha xamaanteedii xamaantii ayay dhulka dhigtay waxaa lagu shabahayaa awr raran awrtii inta la furay xamaantii oo dhan dhulka la dhigay reerkaasi wuu degay soo maaha marka dagaalku markuu joogsado bay saa tidhaa carabtu uma wadacat waxay furtay oy dhulka dhigtay almacrakatu awsaaraha xamaanteedii iyo culayskeedii yani dagaalkiibaa dhammaaday wa kutiba waxaa loo qadaray fiiha dagaalkaas annasru maaragtay adkaansho iyo nasri iyo guul liqurayshin quraysh cala almuslimiina muslimiinta ay ka guulaystaan siirada markaan kasoo hadlayna waxaan sheegnay nasri inuusan ahayn guul inuusan ahayn abadan maxaa jira waxyaabaha guusha lagu qiyaaso waa laba shay laba shay bes aa lagu qiyaasaa guul laba ciidan oo islaynaysa ninkii dhul qabsada dhulka la isku hayay iyo hantidii la isku hayay haddii hanti la isku hayay ilaan soomaalidu geel bay mararka qaarkood ku dagaalantaa ama dhulbaa hadda dowladuhu ku dagaalamaan haddii dhulkii la isku hayay iyo hantidii la isku hayay ninkii ay u gacan gasho hantidaas ama dhulkaas isagaa guulaystay ninkii intuu dadkii aada u laayo cadowgii kasoo horjeeday haddana maxaabiis badan ka qabsadana uu un guulaystay laakiin haddii labadaas midna aysan dhicina uun laakiin dhimashada lagaa badan yahay wax guul aho lagaa gaadhay male marka dagaalkii uxud ee nimankii qoraysh ahaa hal maxbuus oo muslimiina mayna qabsan hal mayna mayna qabanin hal ruux mayna qabsanin oo oo asiir ah ama maxbuus ah wax dhul ohay qabsadeenna ma leh laakiin asxaab badan bay laayeen iyagana waxbaa laga laayay marka marka la isbarbar dhigo kuwii asxaabta laga laayay baa ka badnaa marka taas nasri lama dhihi karayo laakiin kutubuhu way iska dhahaanu nasri laakiin xaqiiqada marka la eego guul ma ah wa kutiba waxaa loo qoray oo loo qadaray fiiha dagaalkaas uxud annasru guushaas ee kala dhiman ee qabyada ah yaa liqurayshin quraysh loo qoray cala muslimiin ay ka guuleysteen yacni dad badan bay ka laayeen fa qaamat waxay ista- waxay sameeyeen anniswatu haweenkii la socday waqad istafaz istafazahunna isaga uu kiciyey istibsaaska waxaa la yidhaha wax ku kiciya wax maxaanku idhaahdaa miyirkaba kaa qaado oo ee, oo ku kiciyo kicin baa la yidhaha waqad istafazahunna waxaa kiciyey xumya addafri guusha ay gaadheen sakhraankeedii way sakhraameen xumya sakhraanki way sakhraameen sakhraankii bay ku sakhraameen farax daraaddi waqa- watafiqna waxay gudagaleen oy bilaabeen iyo jusna inay ku wareegaystaan khilaala saaxati almacraka goobtii dagaalku ka dhacay dhexdeeda inay xulxulaan oo xagga iyo xagga ay u maraan musaqridaatin iyaga oo mashxaradaya kow ay mashxaradeen wa akhadna waxaa kaloo bilaabeen yumathilna in ay jidhkooda googooyaan jidhka dadkii la laayay ee asxaabta ah jidhkooda inay googooyaan marka af soomaaliga tamthiilkaas af carabiga sooma- tamthiil baa la yidhaha sargoyn baa la yidhaha inay soo sargooyaan wa akhadna waxay bilaabeen yumathilna inay sargooyaan bilqatla shuhadadii la laayay afdaca tamthiilin sargoyntii ugu xumayd fabaqarna waxay dilaaciyeen albutuuna beerka ama caloosha mindi intay qaateen bay meydka ay arkaanba ama shahiidka ay arkaanba caloosha ayay saa u jeexaan dhinaca kale wasalamna alcuyuuna indhahana way ka soo bixinayeen indhaha way ka soo bixinayeen way gubayeen wasalamna alaadaana dhagahana way goosanayeen labada dhagoodba ay kasoo goosanayaan shahiidka wajadacna alunuufa sankana sanankana way soo goynayeen bal intaa iska dhaafa waxyaabahay sameynayeen waxaa kasii daran ina ixdaahunna midood weliba waa hindi bintu cutbe ah lam yashfi ma daminin oo ma bogsiinin gaydaha ciilkeedii ciilkii hayay ciilkii kama damin oo ilaa an jacalat inay bilowday inay al- ilaa an jacalat inay ka dhigatay dheh ilaa an jacalat inay ka samaysatay ama ka dhigatay min al unuufi sanankii ay ka soo goysay mushahadada iyo wal aadaani dhegihii ay ka soo goosatay inay ka dhigato qalaa'ida kuul ay taxatay kuul bay ka dhigatay iyo wa khalaakhila iyo jijimo ama dugaagado watazayanat way isku qurxisay quruxna ma ahane bihaa kuushii ay ka samaysatay ee dhagaha asxaabta ama shuhadada iyo sanankooda intiqaaman liajli intiqaamin aargudasho daraaddeed liabiiha aabbaheed oo cutbo ah ay u aar- u gudanayso wa akhiiha walaalkeed oo waliid ah wa cammiha oo shaw- oo shaybe ah alladiina kuwaasoo qutuluu la dilay fii badrin bader lagu dilay oo xamse iyo cali ay dileen radia allahu tacaala canhu laakina hase ahaatee sulaala sulaafa binti sacad naagta la yidhaah hee kaana waxaa ahaa laha iyada sha'nun arrin oo kayra sha'ni atraabiha naagiha isku ayniga ahaayeen ay wada socdeen arrintoodii mid aan ahayn ayaa haysatay iyada oo min nisaai qurayshin haweenka quraysha kuwaasi markay dabaaldegayeen oo ay mashxaradayeen iyada arrin kale ayaa haysatay maxaa jira faqad kaanad waxay ahayd qaliqatan mid welwelsan welwel badan u hayo mudaribatan oo maxaan ku idhaahdaa ligliganaysa Mud- mud- mudaribka waxaa la idhaha qof aan meel fadhin oo kolna kici kolna fadhiisan kolna kici kolna fadhiisan oo saa u wareegaya kaasaa waxaa la yidhaha marka qaliquna waa maskaxda gudaheeda wax ka dhacaya idiraabkuna maskaxdaadu markii ay wa- maaragtay welwelsan tahay jidhkaagu siduu noqonayo ilan maskaxda xukunte eh marka way wada socdaan qaliq iyo iyo idiraabka way socdaan alqalaqu walidiraabu midna waxa weeyaan waa camal oo maskaxda gudaheeda ah midna waa hawshaas welwelka iyo waxay ku samaynaysa jidhka weeye faqad kaanad waxay ahayd iyadu qaliqatan mid welwelsan bay ahayd muddaribatan oo aan deganayn oo kalba meel aadaysa tantadiru waxay sugaysay an yuqbila calayha inuu ku soo baxo ay aragto sawjaha saygeedii aw axadu abnaa'iha ama inamadeedii saddexda athalaatata ee saddexda ah bal bal inay wax ka aragto litaqifa balse ay u ogaato calaa akhbaarihim kuwa kale warkooda si ay u ogaatoba bal miduun hadday aragto ninkii hadday aragto ninkeeda waxay we- warsan lahayd maaragtay wiilasheedii wiilasheedii mid ka mid a hadday aragtana wiilashii kale iyo ninkeeda ayay warsan lahayd waxba ma hayso oo wa tushaarika hadday arki lahayd ay la wadaagto anniswata haweenka kale al- anniswata haweenka alukhrayaati ee kale farxata nasri guusha faraxeeda ay la dabaaldegto bayda hase ahaatee anna intidaaraha sugitaankeedii ay sugaysa ninkeedii ama carruur- wiilasheedii mid ka mid a qad taala wuu dheeraaday cabathan weliba waxla-aan ayuu la dheeraaday waxla-aan cabathan waxla-aan markaas fa awqalat waxay ku libidhay intay taw tidhi fa awqalat waxay ku libidhay fii ardi almacrakati dagaalku meeshuu ka dhacay dhulkii saaxadii ayay ku libidhay wa jacalad waxay bilowday tatafaxasu inay si fiican u fiiriso weeye wujuuha alqatla ragga meydka ee meesha yaalla ileen muslimiintii iyo kuwii waa laisku wada dhex yaalla iyo gaaladiiba inay wejigooda fiiriso fa idaa isla kolkii baha waa iyadii oo tajidu helaysa zawjahaa ninkaadii oo shariican dhulka yaalla mud- mudarajan oo lagu midabeeyey bidimaa'ihi dhiiggiis dhiiggiis galgalanay oo dhintay markay ka aragtay fahabbat way boodday kallubu'ati sidii gool libaaxa maaragtay dhadig ayaa waxaa la yidhaha gool kallubu'ati almadcuurati oo weyraxsan wa jacalad waxay bilowday tutliqu inay sii dayso basaraha araggeeda fii kulli sawbin dhinac walba inay indheheeda u tuurto ay fiiriso xaggana fiiri xaggana fiiri baxthan iyadoo raadinaysa an awlaadiha inamadeedii ahaa musaafic wa kilaab waljulaas saddexdii famaa labithat arrintii sidaa mayna sii ahaanin an ra'athum inay aragtay wiilasheedii saddexdaa ah oo mumadadiina dhulka yaalla calaa sufuuxi jabali uxud buurta uxud jirjirkiisa suf- safxiga waa jirjirka jirjirkiisa iyaga oo yaalla ayay aragtay amaa musaafic wa kilaab labadaasi faqad kaana waxay ahaayeen qad faaraqa alxayaa kuwa naftu ka baxday oo noloshii ka tegay oo markaas dhintay bay ahaayeen wa ama aljulaas ninka julaas la yidhaah fawajadathu way heshay wamaa tasaalu isaga oo weli ay ku sii jirto bihi iyada baqiyatun wax ka sii hadhsan oo min damaai naf ah isagoo wax nafyi ku jirto ayay u timid ninkan akabat way ku soo rundudsatay ama way ku soo foorarsatay sulaafa calaa ibnaha inankeedii alladii wiilkeedii oo yucaaliju la rafanaya sakaraat almowt mowtka sakaraadkiisii wa wadacat waxay dhigtay ama saartay ra'sahu madaxiisa fii jixi- fii xijrihaa dhabteeda wa jacalad waxay bilowday tamsaxu inay ka tirtirto addimaa'a dhiigaga canja- canjabiinihi dhabankiisa iyo wafamihi afkiisa inay ka tirto waqad yaisa waqad yabisa isagii uu ku engegay ama uu ku qalalay addamcu ilintii ama ilmadii fii caynayha labadeeda indhood ilinta ay ku qalashay oo ayna ooyeyn min howli lkaaritha balaayada ama musiibada ku dhacday weynankeeda daraaddeed tuma markaa kadib aqbalat calayhi isaga ayay kusoo jeesatay wahiya taquulu iyadoo leh man saracaka yaa ku dilay yaa bunaya ee wiilkaygiiow fahamma wuxuu damcay an yujiibaha inuu u jawaabo laakinaha hase ahaatee xashrajata almowti malakulmowdka qararacdiisii xashrada waa qararacda dhuunta ay tidhaahdo qararacdiisii yaa manacatu u diiday fa alxad way ku celcelisay calayhi isaga as- bisu'aali su-aasha ayay ku celcelisay fa qaala markii dambe wuxuu yidhi saracanii waxaa i dilay oo dhulka i dhigay caasim ibnu thaabit wa saraca akhii walaalkay musaaficna isaga ayaa dilay waa kii saddexaad isagoo sheegi rabana uma lafada wuxuu tufay aakhira anfaasihi neefsigiisa kii ugu dambeeyey ayuu tufay oo halkaasi nafti uga baxday marka darsigan intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu